iyadoo la fulinayo amarka iyo awaamiirta shuruucda dowladda waxaan ugu baaqaynaa dhammaan ummadda soomaaliyeed in laga waantobo ficiladaas shuruucdun ay tilmaamayso adduunkuna u aqoonsan yahay koox argagixisa inaan la siinin wax ah taageero ama aan la siinin dhaqaale iyo taakurayn midna wixii hadda ka dambeeya waxaa la fulin doonaa hay-adahu fulin doonaan sida sharciga waafaqsan cid kastoo lagu helo in la horgeeyo maxkamadda sharciga u leh sidoo kale waxaan ognahay dhibaatada ay geystaan waxay u geysanayaan waa ganacsatada iyo ummadda iyo hooyada aan waxba galabsan intii dhacda ugu dambeysay oo qaraxya oo ka dhacay magaalada muqdisho iyo goobo kaloo dal ka mid a kulligood haddaad dib u fiirisid waxaad arkaysaa waxay ku waxyeeleeyeen dad iska farfadhiya dariiqa oon waxba galabsan waxay dhibaateeyeen arday jaamacado dhammaysay oo mustaqbalkii iyo indhihii ummadda ahaa taarikhda markaad dib u fiirisaan hargaysa ama shaamow iyo wax la mida sidoo kale waxay laayeen caruur yar oon waxba galabsan gabdhihii ugu dambeeyey oo lagu laayay meeshii ahayd hotelki biis sidoo kale dekedda dad iska farfadhiya makhaayad waataad arkayseen baabuurka miidiya la soo saarayey ay ku laayeen shacabku marka waa inay gartaan in aysan marra badbaadaynin oysan u turaynin oysan u naxariisanaynin annagoo sharcigaan ilaalinaynaa cid walba oo lug ku yeelata waxaa lala tiigsan doonaa sharciga waxaana laga qaadi doonaa tallaabo sharciga waana mahadsantiin bahda miidiyaha oo runtii qayb weyn ka qaatay wacyigelinta ummadda ahna dad ma walba u taagan sidoo kalena ay dhibaateeyeen ayaga qaybo ka mid a waxaanu ka rajaynaynaa in qof walbo miidiya ka mid a ay mas-uuliyad qaran iyo mid ummadeed ay saaran tahay ayna ka shaqeeyaan waxyaabaha amniga u ah ummadda soomaaliyeed gaarsiyaan ganacsatada iyo dhammaan bulshada soomaaliyeed qayb kasta way khuseynaysaa hawshaan waxaan ka codsanaynaa inay dhowraan sharciga in ciddii ku xadgudubtana la gaarsiin doono maxkamadda sharciga u leh waa mahadsantiin